waxaa weli isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan oo murugo ka muujinaya dagaalada xoogan ee ka socda gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa uu mar kale walaac ka muujiyey dagaalada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe wuxuu xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal la-aan kula wareegeen deegaano badan isagoo sheegay inuu isaga soo tegay xafiiskiisa ka hor inta aan loogu imaanin saaca bisaaca la yidhahdaa qoriga aniga inta shabaab soo waayan soo baxay markaas halkaan imadan qori soo qaatay maalmahan dhanbo saddex afar isbuuc afraadaa noo socda aniga taliyaha hal mushkilaa ka dhacday goboladan ama hirshabeelle wada dheh ama hiiraari ku dheh iyo iyo iyo shabeellada dhexe shabaabaa dagaal soo qaaday waa la iska difaacay meeluu fadhiisto warow deegaanada dhan warow kala wareegay intuu ka soo baxay xaguu ka socdaa waa la ware qorayaa lagu difaaco lagu qaadi waayey dagaalkaan ogeyn iyo dilkaan ogeyn hadal aniga waxyaabahan ugu kalifa marka inaan qalankii miis iyo qalinaa noo dhexe jirta shabaabka aniga aniga miis iyo qalinaa noo dhexe jiri waa arkay miiskii qalinka in laygugu imaahayo war igugu imaahayo xoog igugu imaahayn waa soo dhigay waxaan halkaasaan soo istaagay markaasaan miiskii qalinka gadaal hala marsiiyey qoray
madaxda dowladda federaalka ayaa ah kuwa ugu badan ee ka dayrinaya dagaalada ka socda shabeellaha dhexe oo ku tilmaamaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la soo baxday awood aan horey loo arag ayna ka baqdin qabaan in loogu imaado magaalada caasimada ah ee muqdisho kadibna ay ku dhacdo wax la mid ah wixii ku dhacay xukuumaddii kaabul ee ka jirtay waddanka afghanistan